بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن حسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل من وحكى لساره في زكاة الخليدين لبدي قف وحولها اسكو درسدي زكدودي أيو فصليها fasalkan sheekh wuxuu uga hadli doonaa raximah اllahu tacaala laba qof haddii ay isku darsadaan xoolaha qaabka ay uga sakaynayaan walkhaliidaani labadii ruux oo isku darsaday xoolihii yusakiyaani way sakeeyaan zakaata shaksi shaksiga sakadiisii oo kale shaksigaasoo alwaaxidi ee keligiis ahaa bisabci sharaa'ida toddoba shardi ay hal qof sakadii uu bixin jiray oo kale ay ku bixinayaan ay ku sakaynayaan wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala shuruud toddoba ah haddii la helo labada qof oo xoolaha isku darsaday waxaa loo xisaabinaa sidii hal qof xoolihii uu bixin jiray iyo sakadii uu bixin jiray ayaa laga rabaa labadooda marka masalada fuldada oo labada qof ay xoolihii isku darsadeen waxaa dhici karta isku darsigaasi mar inuu fudayd u keeno oo waajibkii uu ka fududeeyo way dhici karta marna waxaa dhici karta culays inuuba u keeno isku darsiga xoolaha ay isku darsadeen marna waxaa dhici karta waxba isku darsigu inuusan soo kordhin oo fudayd iyo culays midna uusan soo kordhin way dhici karta tusaale ahaan iyadoo isku darsigii uu fudayd usoo kordhiyey waxaa ka mid a ninkani wuxuu iska lahaa afartan neef oo ari ah kanina wuxuu iska lahaa afartan neef oo ari ah labadooda way isku darsadeen marka afartankii iyo ninkan afartankiisii way isku darsadeen hal xeraa lagu wada hooyaa hal xero ayaa lagu wada hooyaa arigaa siddeetanka ah marka arigaa siddeetankaa la isku darsaday markii la fiiriyo isku darsigii labadan ruux wuxuu u faa'iideeyey xoogaa waajibkii inuu ka fududeeyey leanna waxaa weeye qofkiiba maxaa laga rabi lahaa nin walba afartankiisa hadduu xeradiisa ku haysan lahaa nin walba hal neefaa laga rabi lahaa labadooda marka kana neef kana neefaa laga rabi lahaa laakiin maanta maadaama labadoodii ay isku darsadeen oo siddeetan markaas yacni xoolaheedu ay gaarayaan waxaa laga doonayaa un hal neef un leannu hal qof hadduu siddeetan neefa oo xoolo ah oo ari ah siddeetan ariya hadduu hal qof yeelan lahaa maxaa laga rabi lahaa hal neef bisaa laga rabi lahaa marka haddana sidii masaladu noqono yusakiyaani zakaata shaksi alwaaxid marka isku darsigii labada nin muxuu u faa'iideeyey fudayd fudaydu u faa'iideeyey marna waxaa dhici karta masalada cagsigeedii inuu colays u keeno oo waajibkii uu ku kordhiyo ayaa dhici karta oo culays uu keeno tusaale ahaan ninkani wuxuu iska lahaa labaatan neef oo ari ah xeradiisii ugu jirtay ninkana labaatan neef oo ari ah ayaa xeradiisii isku jirtay midna sake lagama rabeen labaatan lahana sake lagama rabeen kan labaatan laha isagana sake lagama rabeen way isku darsadeen hal xero ayaa la ysugu keenay xoolihii maxaa laga rabaa hal neefaa laga rabaa inay bixiyaan kana nisaa laga rabaa kana nis halkaa neef isla dhiibayaan marka marka markaana waxaa weeye waa khuldadii oo faa'iideyneysa isku darsiga culays culays faa'iideynayo mararka qaarna waxaa dhici karta in midkood ay u faa'iideyso culays midna ay fudayd u keento isku darsigu midna inuu culays u keeno midna inuu fudayd u keeno isku darsigu ayaa mararka qaarna dhici karta tusaale ahaan waxaa ka mid ah lixdan neef oo ari ah ayay isku darsadeen midna thuluth uu leeyahay midna thuluthaan uu leeyahay yacni thuluth waxaa laga jeedaa lixdan neef oo ari ah saddex meelood haddii loo qaybiyo hal meel nina iskale waa labaatan thuluthaankana waxaan kala jeednaa afartan neef thuluthaanna hal ninaa leh thuluth oo labaatan neefana hal ninaa iskale labaatan lihii isku darsigu dhibuu u keenay labaatan lihii isku darsigu dhibuu u keenay leannu labaatankiisa neef hadduu xeradiisa ku haysan lahaa oo qofkan uusan ku darsan lahayn wax zakaahoo laga doonayo waajiba ma aysan jirin lannu nisaabba ma uusan gaarin arigiisii arigiisi nisaab ma uusan gaarin laakiin hadda maxaa laga dooni maadaama hulud uu iska leeyahay lixdankii huludkoodii maadaama uu leeyahay waxaa laga rabaa inuu dhiibo huludu shaati hal neef oo ari oo saddex meelood loo qaybiyey hal qaybaa laga rabaa leanna nisbada xoolihiisu ay u joogaana sidaas keenaysa ama xisaabta ay u joogaan nisbada xoolihiisu xerada uu ku leeyahay ayaa hulud ah maxaa laga dooni marka huludulwaajib waajibkii waa halkii neef oo arigaayo saddex meelood loo qaybiyey hal meel waa inuu bixiyo hadduu xeradiisa ku haysan lahaana waxba kuma waajibeen labaatankiisa xerada hadduu ku haysan lahaa waxba kuma waajibeen masaladii marka khuldadu marna colays ay qof u keeni marna waxaa laga yaabaa inay qof fudayd u keento mararka qaarna waxaa dhici karta khuldadu inaysan waxba faa'iide ah aysan soo kordhin oo kanna colays aysan ku kordhin kanna waxba aysan colays ku keenin oo isku mid ay noqoto masaladu tusaale ahaan waxaa ka mid ah laba boqol oo neef oo ari ah ayay isku darsadeen kanina boqol u lahaa kanna boqol u lahaa kan xeradiisa boqol uu ku haystay kanna xeradiisa boqol uu ku haystay hal xeraa lagu wada hooyay waa isku darsadeen maxay dhiibayaan oo laga dooni laba neef oo ari ah ayaa laga rabaa nin walba hadduu xeradiisa boqolka ku haysan lahaana waxaa laga rabaa isagana hal neef iyo hal neefaa laga rabi laha nin walba hal neef leanna fii kulli miatin shaat boqol walba wuxuu keenayey hal neef oo ari ah haddana waa sidii waxba isma bedelin masaladu halkeedii unbay taagantaha marka masalada saasaa ula jeedaa sheekhu waxay sakaynayaan sakaata shaksi lwaaxid hal qof sakadiisii ayaa laga qaaday oo ay dhici karto marna inay colays keento mar ay fudayd keento mar qof ay colays ku keento qofna ay fudayd ay u keento bisabci sharaa'ida toddoba shardi ay uga sakeeyaan hal qof sakadiisii oo kale idaa kaana almuraaxu xeradu hadday tahay waaxidan mid waa meesha lagu xeraynayo xoolaha ay ku soo hooyanayaan ay ku soo aruurayaan maraaxu ii dhiga hadda matnigan laakiin sida saxda luqada carabiga muraax in la yidhaho bidami lmiim ereyga carabi ahaan waa muraax bidami lmiim idaa kaana almuraaxu xeradu hadday tahay waaxidan mid xerada lagu xaraynayo waxaa shardi ah hal xero in lagu xarayo walmasraxu makaanu soofkuna waaxidan mid uu yahay meesha xooluhu loo soofinayana waa inuu hal shay hal meel waa inuu yahay de masraxan ulajeedada hadda laga leeyahay waxaa weeye almakaanu aladii tajtamicu fiihi almaashiya uma tusaaqu ila almarca waxaa kale jira masrax iyo marca laba macnay kale leeyihiin labadaa eray masrax iyo marca masrax waxaa la yidhaha almakaanu aladii tajtamicu fiihi almaashiya meesha xooluhu ay ku soo aruuraan uma tusaaqu looga kaxeeyo ilى اlmarca daaqa meesha intay ku soo aruuraan kabacdi dhinaca daaqa looga kaxaynayo kaasaa waxaa la yidhaha masrax marka meesha makaanu aruurka w walmasrax makaanu aruurka oo ay ka soofayaan meesha inta lagu aruuriyo kabacdi soofka loo dirayo meeshaas makaanu soofid ay ka soofayaanna waaxidan waa inuu ahaado hal meel walmarca makaanu daaquna waaxidan mid waa inuu yahay meesha ay daaqayaan iyo goofka ay daaqayaan iyo meelaha ay wax ka cunayaan waa inuu hal meel yahay walfaxlu owrkuna waaxidan mid waa inuu yahay owrkuna waa inuu mid yahay yacni owrku waa inuu mid yahay ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa in lam tatacadad idaa kaana idaa kaana jinsu maashiyati waaxidan xoolaha hadday isku jinsi yihiin xoolaha hadday isku jinsi yihiin ama hadday ari iyo ido ay kale yihiin dee idahana waa in owr gooniya loo sameeyo wan waa inuu ku jiro arigana waa inuu orgoy ku jiro owrka waxaa laga wadaa yani midkii dhadiga orgoynayay oo wax ka dhalayay neefka dhadiga ah kii wax ka dhalayay ayaa faxli loola jeeda owrku owrku waa inuu mid yahay waa haddii markaa isku jinsi ay yihiin ama haddii kale jinsi yihiin mid walba kanna waa in laga helo yani wan waa in laga helo kanna orgoy waa in laga helo laakiin walfaxlu waaxidan maxaa loola jeedaa masalada tusaale ahaan laba boqol oo neefoo ariya hadday isku darsadaan ma waxaa loogala jeedaa hal orgoy waa inuusan ka badnaan masaladu sidaasaa loola jeedaa maya saas loo suurtagal ma ah yani laba boqol oo neefoo ari ah in la yidhaha hal orgoyaysan ka badsanin suurtagal maah masaladan saa loolama jeedo walfaxlu waaxid orku waa inuu mid noqdo waxaa loola jeedaa bimacnaa cadamu اlikhtisaas waa inaan neefka xoolaha boodaya aan la kala lahayn oo neefku rabo uu boodi karo saasaa loola jeeda riduu arko waa inuu boodi karo orgodu hadday doonaan konton ha noqdan laba boqoloo neefoo maalan isku darsadeen kana boqol u lahaa kana boqol orgodu hadday rabaan konton ha gaaraan laakiin maxaa lagala jeedaa masalada ninba inuusan dhihin orgogaan xoolahayguu booda adna orgogaagu xoolahaaguu booda oo iskuma darsano orgodu waxa weeye orgoygana xoolahan uu khaas ku yahay orgoganna xoolahaagu khaas ku yahay waa inaan la dhihin waa inay isku dhex daysanaanoo orgogu kana uu boodo kana uu boodo kan xoolihiisana uu boodo kana xoolihiisana uu boodo maanaa masalada sidaasaa loola jeeda masalada macnaha loola jeedo ma aha laba boqol oo neef oo ari ah in la leeyahay hal yacni orgoy bishardi inuu hal orgoy boodo waxaa loola jeeda cadam alikhtisaas waa inaan la kala khaas lahayn oo nin walba uusan dhihin orgogaani xagga ma aadi karo kana orgoygaygu xagga ma aadi karo inuusan sidaa dhihin saasaa loola jeeda walmashrabu makaanu cabitaankuna waaxidan mid waa inuu yahay meesha xooluhu ay u aroorayaan ka cabayaan ceelka ay ka cabayaan ama warta biyaha ah warta biyaha oo xooluhu ay ka cabayaan ama ceelka ay ka cabayaan waa inuu hal ceel noqdo hal meel waa inuu arooraan walxaalibu midka lisaya waaxidan kan lisaya isaguna waa inuu noqdo hal nin laakiin mas'aladan madhabka imaam shaafici daciifay ku tahay sida raajixa wاraajixu fi اlmadhab الshaafici ana alxaaliba yatacadad madhabka shaaficiga waxaa raajix ku ah qofka xoolaha lisaya wuu badan karaa wuu gaari karaa شhan iyo lix iyo toddobo wuu gaari karaa lannahu suurtagal maaha laba boqol oo neef tusaale ahaan laba boqol oo neef oo ari ah hadday isku darsadaan waxaa dhici karta ka badan inay isku darsadaan toddoba boqol oo neef inay isku darsadaana dhici karta in la yidhaha hal qof hal liso hal qof hal liso suurtagal maaha taas marka a'immada shaaficiyadu waxay leeyihiin mas'aladan walxaalibu waaxidan madhabka daciifay ku tahay oo sida raajixa madhabka imaam shaafici raajix ku ah xaalibku wuu badan karaa والراaجiح أن الxاalب yتacadad في الmadhب الشhaafiعي madhabka imaam shaafiعي sida raajixa ku ah qofka xoolaha lisaya hal qof wuu ka badan karaa calىa xasabi alxaajaة baahidu intay keenayso xasba ظuruuf xasba alxaajaة waa intay baahidu keenayso haddii la leeyahay xoolahan ama geelan waxaa loo baahan yahay saddex qof inay lisaan saddex waa laga dhigi karaa haddii baahidu ay keento shan in laga dhigo shan waa laga dhigi karaa saasaa madhabka imaamu shaafici raajix ku ah wa mowdicu alxalbi lisidda booskeedana meesha lagu lisayo waaxidan waa inuu mid noqdo meesha lagu lisayo xooluhu markay yimaadaan lagu soo lisayana hal goob waa inay noqoto meesha lagu lisayo xoolaha toddobadaa shardi ayaa sheekhu hadda uu inoo sheegay laakiin kutubta waaweyn ee fiqhiga waxay ku daraan laba shardi oo kale ayay ku daraan waxay ku daraan buluuqu nisaab oo mar walbaba shardi ahaan jirta xoolaha la isku daranayo marka la leeyahay waa laga sakeynaa waa inay nisaab gaaraan nisaab inay gaaraan waa shardi waxaa kaloo shardiga alxawl sanad inuu ka soo wareego milkiyaddooda inuu sanad ka soo wareegana waa shardi shardi saddexaadna way ku ziyaadiyaan oo waxaa shardiga yihaahdeen an yakuuna min ahli wujuubi zakaat an yakuuna min ahli wujuubi zakaati dadkii zakadu ku waajibi jirtay waa inay labadooduba ay ka mid yihiin hadduu midkood gaal yahay tusaale ahaan ictibaar male dhinaciisa waa kalcadab labadii qofoo xoolaha isku darsaday midkood hadduu gaal yahay bijaanibihi kalcadam oo dhinaciisa waxay la mid tahay waxaan jirin oo kale laga soo xisaabay hadduu midkood uu gaal noqdo faslun hadaakani faasilun mid wax kala saara fii nisaabi dahabi waalfidati wuxuu u fasal yahay dahabka iyo fidada nisaabkooda fasalkan sheekhu wuxuu uga hadlay raximah اllahu tacaala dahabka ilaa xadkee markuu gaaro azakadu ay waajib ku tahay fidadana ilaa xadkee markay gaarto ay sakadu waajib ku tahay wa nisaabu dahabi dahabka nisaabkiisa cishruuna labaatan oo mihqaalan limihqaalin shilin ah mihqaalku waa dinaar dinaarkuna waa shilin dahabawo shilin dahab ka samaysan labaatan shilin ama labaatan dinaar dahabkaagu markuu gaaro markaasaa lagu leeyahay hadda ka sake oo sakadu ay waajibto ama haddii dahabkaagu uusan labaatan shilin ama labaatan dinaar hadduusan gaarin oo tusaale ahaan sagaal iyo toban dinaar ama sagaal iyo toban shilin ayaad haysataa sakada waajibka uguma ahan laakiin mihqaalkan waa micyaar qadiim ah waa halbeeg xilligii hore ayaa wax lagu miisaamin jiray mihqaal adduunyadii hore ayaa wax lagu miisaamin jiray mihqaalka mawaasiintan xadiiska ah ee xilligan hadda timid oo bini aadamka hadda nooli ay yaqaanaan waa garaam waxyaalaha dahabka macruufka ka oo hadda lagu miisaamo oo bini aadamka casriga nool ay yaqaanaan garaamay yaqaanaan mihqaal meeluu ka shaqeeyo adduunyada hadda ma jiro xilliga kutubtan la qori jiray xilligaasaa mihqaal la yaqiin laakiin hadda qof fahmaysa ma laha mihqaal marka walajeedada waxaa weeye laakiin hadda waxaa la sameynaa kii micyaarkii qadiimka ahaa iyo waxaa la isku xisaabiyey micyaarkii xadiiska ahaa yacni hadda waxyaalaha wax lagu miisaamo ayaa la isku xisaabin marka mihqaalka halkii mihqaal ama halkii dinaaroo dahabka ahaa wuxuu la miisaan ekaa afar dhibic labaatan iyo shan garaamo halkaas waxaa kaaga soo baxaya marka inaad ogaatid xilligan hadda la joogo dahabka nisaabkiisa halkaas kaaga soo baxaya iyo ulajeedada laga leeyahay cishruuna mihqaalan adoo ku dabaqaya hadda xilligan aada joogtid macaayiirtiisa iyo ku dabaqaya hadda leannu halkii mihqaal wuxuu joogaa garaankan hadda macruufka ah ee dadku ay yaqaanaan oo ay isticmaalaan afar dhibic labaatan iyo shan marka adigoo sidaas og oo afar dhibic labaatan iyo shan inuu yahay og labaatan iyo shanta waa jajab yani waxaan hal dhammayn afar dhibic labaatan iyo shan way halkii midqaalba waxaad ku dhufanay marka labaatankii ku dhuf halkiiba hadduu yahay afar dhibic labaatan iyo shan labaatankii ku dhufo intaas afar dhibic labaatan iyo shanaad labaatankii ku dhufane wuxuu kuu noqonaya siddeetan iyo shan garaan oo dahaba saasuu kuu noqon marka idan marka siddeetan iyo shantaas garaan weeye waa xuduudda ama nisaabka dahabka markuu gaaro laga sakeynayo halkaas siddeetan shantaas garaan wa nisaabu dahabi dahabka nisaabkiisi cishruuna mithqaalan labaatan shilin markuu gaaro ama labaatan dinaar markuu gaaro wa fiihi waxaa ku sugan cishruuna mihqaalan fiihi fii cishruuna mihqaalan labaatankaas mihqaal waxaa ku sugan oo laga bixinaa rubucu lcushri toban meelood afar meeloodkeedii a laga bixinaa yacnii labaatankii mihqaal oo ahaa macaayiirtii markii lagu xisaabiyo lagu bedelo siddeetan iyo shan garaan noqdo labaatankaas mihqaal ayada waxaad u qaybinaya toban meelood tobankaas meelood halkii meel ayada waxaad usii qaybinaya afar meelood afartaas meeloodaad hal xaba ka bixina rubculcushur saasaa loola jeedaa rubculcushur meequu noqona marka labaatankii mihqaal oo sidiisa sida kitaabka uu kuu sheegayo markii labaatankii mihqaal loo qaybiyo cushur markii loo qaybiyo labuu noqonaa laba shilin ama laba mihqaaluu noqon cushur markii loo qaybiyo kanna hal xabo ka soo qaad tobankan kalena hal xabo ka soo qaad laba bisuu noqon labadaas marka ayad haddana waxaad leedahay afar usii kala qaybin labadaasaad afar usii kala qaybin kanna hal u qaybo kanna hal u qaybo muxuu noqday nisfu mihqaal waajibkii dhammaa nisfu mihqaala labaatankii ka waajibay waa ka sheekhu ku dhahaya wahuwa rubculcushrigu nisfu mihqaal waa hal shilin niskiisu hal shilinoo dahaba niskiisaad iska bixin yacni shareecadu sida sakada ay u fududaysay iyo sida shaydaanku uu dadka mar walbaba uga hor istaagayo inay sakada ay iska bixiyaan iyagoo ilaahay ridihiisa ku raadinaya subxaanahu wa tacaala waa nisfu mihqaal labaatankii mihqaal niskiisaa ka waajibay wa fii maa ayiladii kii zaada ziyaadana bixisaabihi xisaabi maa zaada kii ziyaadana xisaabkiisuu ahaaday labaatan mihqaala hadda niri afartan mihqaal hadduu noqdona labaatankaa kugu soo korortay oo dahabkii kuu batay isagana waad xisaabinay sakadiisa laga rabo boqol mihqaal hadduu noqdo mar walbaba xisaabtaasaad ku wadi boqol mihqaal hadduu noqdo wixii soo kordhaba mar walbaba sakadiisuu la soo kordhaya falaa waqsa fi dahabi dahabka marka waqsi male waqsi waxaa loola jeedaa cafis shan xabo haddii kuusoo kororto labaatan mithqaalu ahaa labaatan iyo shanuu kuu noqday shantaas waa laga sakeynaya iyadana labaatan iyo shantii aa laga sakeynaya soo ma aragtay tobanaa kuusoo korortay tobankii famaa zaada bixisaabihi labaatan kaleo isuba haddana kuu korortay famaa zaada bixisaabihi wixii kuusoo ziyaadaba xisaabkiisa xisaabkiisaa soo ziyaadayo isagana marka hadda markii la yidhaaho hadda kitaabkan wuxuu inoo sheegay sheekhu wa fiihi rubuc اlcushri wa huwa rubuc lcushriguna nisfu mihqaali ilaa waa sidaas labaatan rubuc lcushrkeedii nisfu mihqaalu noqon laakiin micyaarkan hadda dadku ay yaqaanaan oo la isticmaalo waxaanu nihi waa siddeetan shan garaan siddeetan shan garaan iyadana waxaad ka samaysaa rubuc lcushr siddeetan shan garaan marka hore waxaad u qaybine toban meeloodoo isla eg eed u qaybin tobankaasaad hal meel ka soo qaadi halkaas meelood waxaad usii kala jebina afar meelood afarkaas meelood aad hal meel aad ka bixin siddeetan shan garaan rubucul cushrkeedu marka wuxuu noqonaa waa labo dhibic boqol labaatan shan boqol labaatan shanku waa jajab yani waxaan hal xaba dhammayn waa laba garaan dhibic boqol iyo labaatan iyo shan jajabo siddeetan shan garaan oo dahab haddaad haysatid saasaad u xisaabina oo sakada ay waajib kugu tahay siddeetan shan garaan oo dahab haysataa laba garaan dhibic boqol labaatan shan aad ka bixinay marka rubuul cushirku sidaas waa markii loo xisaabo macaayiirta hadda aan wax ku cabirano ama wax ku miisaamano oo hadda joogto haddii lagu xisaabo wa nisaabulwariqi fidada nisaabkeediina mi-ataa dirhamin laba boqol oo dirhamu wa fiihi fii mi-ataa dirhamin labada boqol oo dirham dhexdiisana waxaa ahaaday rubucu lcushri ama fiihi nisaabka waad u celin kartaa sidaasaa kuu fiican wa fiihi fii nisaabi اlwariqi nisaabkaas dhexdiisa waxaa ahaaday rubucu اlcushri toban meelood halkiisa meel oo afar meelood loo qeybiyey halkiisa meel ayaa loola jeedaa rubuc cushrka sheekha raximah اllahu tacaala dahabkii wuu ka soo baxay qaabka looga sakeynayo iyo inta la bixinayo wuxuu bilaabay sheekhu raximah اllahu tacaala fidladii haddana fidlada waxaa weeye waxay ahayd lacag dirham ah yacni shilin magaciisa la yidhaaho dirham wuxuuna ka samaysnaa qalin lacag qalin ahoo yacni aada u cadoo birbirqaysa weliba waa cadda fidladu aaday u cadda fidladu aaday u cadda wax walba oo cad ayay kasii caddaan badanta fidladu shilin noocaasay u samaysneed saas u go-an oo haddana aada u birbirqayo cad lacagihii xilliga hore la isticmaali jiray laakiin xilligan hadda la joogo lacag dahaba meelay ka socoto ama lacag fidaa meelay ka socoto adduunka ma jirto adduunka ma jirto dubaya hadda waxaa laga isticmaalaa lacagaha dirham laga isticmaalo laakiin dirhamka waa un magacu yeel maana dirhamkii xilligaa jiri jiray ha u malayn waa iska ma isaga magacaabeen yani isaga tashbiiyeen mooye dirhamkii macruufka ahayo xilligaa jiri jiray oo macaayiirta lahaa ma aha wa nisaabu lwariqi fidada nisaabkeedii mi-ataa dirhamin laba boqol oo shilin laba boqol oo shilin markay kuu gaarto lacagta fidadu markaasaa waajibkii sakada uu kow kuu bilaaban waajibkii sakada taasuu kuu bilaaban marka si aan u ogaano hadda macaayiirta hadda la isticmaalo laba boqol oo dirham imise garaamay noqone imise garaan ayay noqon halkii dirham halkii dirham wuxuu la miisaan eg yahay laba dhibic sagaal boqol toddobaatan iyo shan halkii dirham oo xilligaa la isticmaali jiray oo fidada ahaa isaga haddii halkii dirham kafadda miisaanka kafaddan haddii dhinaca laga saaro kafadda kalena dhinaca laga saaro laba dhibic sagaal boqol toddobaatan iyo shan oo isla ekaanayn isku cabiray noqonayn yacni halkii dirham intaasuu leeg halkii dirham ee intaas la ego halkii dirham oo lacagtii xilligaa jiri jirtay waa labo dhibic sagaal boqol toddobaatan iyo toddoba garaan waxaan hal xabo dhammayn wey dhibacda wixii xagga ka xiga hal garaan xataa ma dhammo garaamka buuxa waa labo dhibic sagaal boqol toddobaatan iyo shan waa halkii dirham adigoo marka sidaa halkii dirham haddaad ogaatay intaas waxaad ku dhufataa labadii boqoloo kitaabka uu kuu sheegay labo dhibic sagaal boqol toddobaatan iyo shanaad waxaad ku dhufataa labadii boqol majmuuca waxaa kuu soo baxaya shan boqol sagaashan iyo shan garaan ayaa kuu soo baxaya inay fiddadu noqonayso shan boqol sagaashan iyo shan garaan waa waa haddaad fidda haysatid markaasaa waajibka kuu bilaabana shan boqol sagaashan iyo shan garaan haddii aad haysatid wa fiihi fi nisaabi lwariqi nisaabkaas fidada ahee labada boqol oo shilina oo gaaraya shan boqol sagaashan iyo shan garaan gaaraya dhexdiisa waxaa ahaaday rubuculcushir isagana rubuculcushraa ka waajibaya rubuculcushir yani maxaa loola jeedaa labadii boqol ayaad waxaad u qaybine cushuraad u qaybine yani toban meelood ayaad u qaybin mar walbaba marka waxay noqoneen kana toban ka soo qabo kana toban ka soo qabo labaatan labada boqol labaatankaasad afar meelood usii qaybine labaatankii afar meelood markaad usii qaybisid hal meelood way waajibka aad bixinayso waa shan bis wey marka shan bis aad bixina sida sakadu ay u fududahay sida shaydaanku uu dadka maaragtaahay ugu ballaarinayo ugu cusleynayo cibaadada isagaa cuslaynaya mar walbaba wa huwa rubuculcushriga la sheegayo khamsatu daraahima waa shan shilin isaaba kitaabka u sheegaysa ma rubuculcushriga laba boqol rubuculcushrigeed waxay noqonee shan shilin aad iska bixiso garaanka hadda la yaqaana meeqay noqon meeqad ka bixine ilaa garaanka fidada waxaanu nidhi shan boqol sagaashan iyo shan shan boqol sagaashan shanaad waxaad u qaybinaya marka hore cushur u qaybi toban tobankii wixii uu kuu keeno tobankii wixii uu kuu keenaad haddana tobankaasaad afar qaybood usii kala jebinay afar qaybood markaa usii kala jebiso ayaad hal hal bixinay marka imisuu noqdo ya afar waa afar iyo toban dhibic sideed boqol toddobaatan iyo shan waa sax saasuu noqona yacni shan boqol sagaashan iyo shan garaan oo tii fidadu inoo ahay rubculcushri marka la yidhaha laga bixiyo wuxuu noqonaa afar iyo toban garaan oo dhammaystiran dhibic sideed boqol toddobaatan iyo shan dhibicda waxaa ka xiga hal garaan xataa ma dhama hal garaan xataa ma dhama saas weeyaan wa fii maa iladii kii zaada huwa maagu ziyaadana bixisaabihi uu ahaaday xisaabi maa zaada kaa ziyaada isagana xisaabkiisu aaday yani waa sidii hadda aanu soo marnayo falaa waqsa fi dahabi walfida dahabka iyo fidada cafis ma laha marba hadda nisaab ma kuu gaari nisaabba hadduu soo gaaro halkii shilinoo kugu soo kordhaba waa xisaabtiisa xisaabtiisu la soo kordhi laakiin waxaan soo marnay geela iyo ariga iyo looda iyo waqsiyaa ku jira yani meel waxaa ku jiray dhexaysoo la cafinayo meel dhexaysoo la cafinayo ayaa isaga jiray waqsiyaa jiray hadda maalan ariga oo kale nisaabkiisu wuxuu ahaa afartan uu ahaa afartankaas haddii wax kugu soo kordhaan labaatan ariya neefo ariya ayaa kugu soo kortay lixdan uu gaari waajibka waxba isu bedelayo sagaashan uu gaari waajibka waxba isu bedelayo wuxuu gaari haddana boqoluu ariga kuu gaari boqol iyo labaatan uu kuu gaari waa halkii neefaad weli ka bixin boqol iyo labaatan iyo kow markuu kuu gaaro laba neefoo ariya ahayd markaas isu bedelayo saa wey waajibka walaa tajibu sakadu ma waajibto fi lxuliyi biladaha dhexdooda kama waajibto xuliyigaasoo almubaaxi walaa tajibu ma waajibto faacilka zakaatu intaa soo socda walaa tajibu ma waajibto fi lxuliyi xuliyiga biladaha xuliyiga waxa la yidhaha waxyaalaha laysku qurxiyo dumarku isku qurxinayaan dhegadhegaha iyo katiinadda iyo jijimaha iyo khalkhaalka iyo waxaasoo dhana waxaa magac waxay qaadanayaan xuliyi waxaasoo dhan xuliyi laysku yidhaah walaa tajibu ma waajibto fi lxuliyi xuliyigii dumarku isku qurxinayeen waa biladihii dumarku isku qurxinayeene xuliyigaasoo almubaaxi ee la baneeyey zakaatun zaka ma ahaanin oo zaka kama waajibayso wuxuu sheekhu inoo soo sheegay raximah llahu tacaala dahabka qadarka zakada laga bixinayo iyo nisaabkiisa intuu yahay ayuu inoo soo sheegay halkan sheekhu wuxuu ka gudageli dhegadhegaha dumarku ay isku qurxinayaan zake ma laga rabaa dhegadhegaha iyo katiinada qoorta ugu jirta iyo jijimaha siwaarka jijimaha gacmaha ugu xira iyo khalkhaalkan midkan lugaha ay gashanayaan iyo waxaa faraatiga khawaatiimta iyo waxaasoo dhan maka sakeynayan dumarku sheekh wuxuu ku yihi wax zakaahu ka waajibay ma laha waa wixii quruxdoodii ilaahay u baneeyey wey wax zaka ah oo laga doonayo ma laha sheekh marka wuxuu shardi uga dhigay fi lxuliyi almubaaxi xuliyiga mubaaxa ah zake lagama rabo yii maxaa baxay xuliyi alxaraam zakadu way ka waajiba xuliyiga xaaraamta ah oo xuliyi xaaraam maxaa loola jeedaa ninkiiya maalan wuxuu samaystay katiinado jijimo oo dahab uu samaystay oo xaaraan soo maaha zakadu waajib wey marka xuliyi hadduu xaaraam yahay oo nin uu ku labisanayo zakadu waajibay ku tahay laakiin dumarka ilaaha ugu talagalay subxaanahu watacaala ilaah u baneeyay inay isku qurxiyaan maadaama iyagu ay isku qurxinayaan wax zaka ah oo laga doonaya waa xadiiskii daara qudni uu warinayey iyo bayhaqi min xadiisi jaabir qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam laa zakaata fi اlxuliyi nabigu wuxuu yihi salى اllahu عalayh wasalam zaka kama waajibayso fi lxuliyi xuliyiga xuliyiga waa wax dumarku isku qurxinayaan waxyaalaha dumarku ay haystaan zaka kama waajibayso buu yihi rasuulku salى اllahu عalayh wasalam fasl haadaakani faasil midab kala saaro fii nisaabi zuruuci wahimaar wuxuu ka hadlay fasalku zuruucda iyo miraha nisaabka iyo qadarka zakadu ay ka waajibayso ayuu sheekhu ka hadlay wa nisaabu zuruuci zuruucda la beerto waa zarciyaalka la beerto raashinka la beerto nisaabkiisii sida gelnaydii iyo digirtii iyo bariiskii iyo kuwaasaa zuruuc la yidhaha waa nisaabu zuruuci zarciyaalka la beerto nisaabkoodii iyo wathimaari miraha la beerto nisaabkoodii hadde miraha waan soo qaadanay ulajeedada laga leeyahay waxaa loola jeedaa waa timirtii iyo zabiibkii uun intaas basaa loola jeedaa iyo miraha la beerto nisaabkoodii khamsatu awsuqin shan dibirar w ama shan ratirar shan ratirar ama shan dibirar khamsato awsuqana macnihiisii horaan usoo qaadanay khamsato awsuq beertaad kuu baxday markii gellaydu ay kuu baxdo ama digirta ama beriisku uu kuu baxo beertu markay gaarto khamsato awsuq markaasaa zakadu ay waajib ku tahay khamsato awsuq wax ka yar zakada sharcigu waajibkaagama dhigin khamsato awsuqa hore waxaan ugu soo fasirnay shanta wasqi halkii wasqiba waxaanu nidhi waa lixdan suus halkii wasqi lixdan suusuw marka lixdanaad waxaad ku dhufanaya shanta kitaabka kuu sheegayo shanta kitaabka kuu sheegayo ayaad lixdan ku dhufanay maxaa kuu soo baxaya saddex boqoloo suus beertaadu marka haddii gaarto saddex boqoloo suus khamsatasuq marka waa saddex boqoloo suus macnihiisa sa haddii loo xisaabay haddaad doonayso koombo koombo inaad u ogaatidna saddex boqoloo suus hal suus kasta waa afar koombo marka waxaad ku dhufanay saddex boqoloo suus ayaad afartii koombo ku dhufan wuxuu kuu noqonaa kun iyo laba boqol oo koombo beertu haddii kuu gaarto kun iyo laba boqol oo koombo haddii beertu ay kuu gaarto koo markaasaa zake lagaa rabo wixii ka yar zake lagaama rabo kun iyo laba boqol oo koombo wahiya khamsatu awsuqa shanta dibiraroo la sheegayo alfun wa situ mi-ati ridlin kun iyo lix boqol oo rodol rodolkaasoo bil ciraaqiyi ciraaq magaalada la yidhah loonas magaalada madaxda yani ciraaq waxa wey waa dhulkan ballaaran wey magaalo madaxdiisa baqdaada la yidhaha magaalo madaxdiisa baqdaad waa gobol yani waddankan macruufkaa wey ciraaq macruuf wahiya khamsatu awsuqa khamsatu awsuqii wuxuu rabaa sheekhu xisaab ahaan inuu noogu bedelo rodolkii heer ciraaq rodolka heer ciraaq oo iyagu ay wax ku beegtaan uu rabaa sheekhu inuu noogu bedelo wahiya khamsatu awsuqa haddii rodolkii heer ciraaq loo bedelo alfun wa situ mi-ati ridlin kun lix boqol oo rodol kun iyo lixdaas boqoloo rodoloo bilciraaqiyi ciraaq loo nisbeyey laa bidimashqiyi waxaa jira rodolka heer dimashq iyo rodolka heer ciraaq waa kala labo markii annaga micyaarkeenna iyo koombooyinkeenna caadiga ah markii aan u bedelnay wuxuu noqday kun laba boqol oo koombo macaayirta annaga oo wax ku beegano laakiin markii la yidhaaho heer ciraaq rodolka ay wax ku beegtaan imisuu noqon khamsato awsuqu wuxuu noqonaya kun iyo lix boqol kii heer dimashik ma aha heer dimashik waxaa weeye rodolka leelin midkan wuu ka weynya dimashik waa suuriya suuriya rodolkoodu kan waa ka ballaaranya misriguna mid kaluu leeyahay waxaa jira ridli misri ridli dimashqi ridl baqdaadi ridli ciraaqi ardaashu waddamada waa kala duwan yihiin waa iskhilaafsan yihin waana kala waaweyn yihin waana kala yaryar yihiin ardaasha markii waddamada adduunka la fiiriyo laakiin hadda kitaabku midku kugu cabiray kun iyo lix boqol oo rodol uu ku noqonayo waa rodolkii ciraaqiga ahaa rodolka ciraaqiga marka sidee u xisaabay sheekha rodolka ciraaqiga see ugu noqday kun iyo lix boqol si aad u ogaatid si ugu noqday waxaad dib ugu laaban kartaa halkii saac ama halkii suus waa meeqa rodol waa inaad tiraahid yani suuska waa inaad rodol u bedeshid markaas waxaa kuu soo baxaya bal xisaabta kitaabka uu sheegay ayaa kuu soo baxaya leanna halkii suus waa shan rodol annaga suuskeenna waa afar combo halkii suus waa shan rodol noqon oo rodolka ciraaqiga iyo furs shan rodol iyo hal rodoloo saddex meelood loo qeybiyey halkiisa meel waayo halkii suusba halkii suusba waa shan rodol iyo hal rodoloo saddex meelood loo qeybiyey halkiisa meel muxuu noqonaa marka khamsatu arbaalin wa hulutun halkii suusba halkii suus wuxuu ku noqonaa khamsatu arbaalin wa hulutun shan rodol iyo huluth saasuu ku noqon adigoo sidaas haysta marka oo og halkii suusba inuu yahay shan rodol iyo uluf inuu yahay shan rodol iyo uluaad waxaad ku dhufanee saddexdii boqoloo aan haysanay saddexdii boqoloo suus ilaa khamsatu awsaq waxaanu nidhi waa saddex boqoloo suus khamsatu ardaalin wa uluthan waxaad ku dhufanee saddex boqoloo suus maxaa kuu soo baxaya kun iyo lix boqoloo rodolaa kuu soo baxaya sida kitaabka uu kuu sheegayo wahiya alfun wa situ miati ridlin bilciraaqiya saas kusoo bixi marka saasuu ku marka wa fii ma zaada bixisaabihi wa fii ma ayu ladii ka zaadahu maagu ziyaadana bixisaabihi xisaabi maa zaada ayuu ahaada beertu hadday intaas kaaga sii badatana oo ilaahay fadli dheeraada iyo barako uu ku siiyana xisaabkiisa loo xisaabina zakadii adna kugu kordhaysa zakadiia kugu ziyaadaysa meesha kun iyo laba boqol oo kombo uu kuu baxay sanadkii kale haddana abuuratay waxaa kuu baxay laba kun iyo afar boqoloo kombo kun iyo laba boqoloo komboa kugu soo ziyaado cusub iyadana zakadiia kugu badanaysa kugu ziyaadaysa wa fiiha fii khamsati awsuq shantii dibirar oo aan markaan xisaabinay loola jeedo layidhi kun iyo laba boqol oo kombow shantaa dibirar dhexdooda waxaa ahaaday in suqiyad haddii lagu waraabiyey beertii bimaai samaa'i cirka biyihiisa biyaha cirka ka imanaya waa roobkaas haddii beertii lagu waraabiyey aw sayxi ama daad lagu waraabiyey daad qulqulayo keli qulqulaya lagu waraabiyey alcushru toban meelood hal meela ahaaday wixii kuu baxay ayaa toban meelood aada u qaybinee hal meelaad masaakiinta siinaya fuqarada hal meel bis alcushur wuxuu rabaa sheekhu inuu haddana inoo sheego raximah اllahu tacaala beertii haddii khamsatu awsuq ay dhashay waa kun iyo laba boqol oo kombo haddii ay dhashay maxaa ka waajibay waxaa ka waajibayuu ku yidhi toban meelood hal meel cushur kun iyo laba boqol oo kombo cushurkeedu meeqay noqon yacni toban meelood hal meel waxay noqonaya boqol iyo labaatan kombo boqol iyo labaatan kombo bis eed masaakiinta iyo fuqarada eed siina intaasoo cushurku noqon waa haddii beerta lagu waraabiyo roob ama biyo qulqulayo daadoo kelli lagu soo furay iyo webi iyo webi iyo kelli iyo roob iyo waxyaalaha haddii lagu waraabiyo yacni waa bilaa ma-uuna bilaa ma-uuna wa bilaa taklifa wax qarashuu kaagama bixin biyihii beerta lagu waraabiyo roobkaa cirka ka yimid iyo webiyadaas iska qulqulay unbaa beertii aad ku waraabsatay qarash kaagama bixin cushuraa kugu waajibay wa in suqiyad beertii haddii lagu waraabiyey biduulaabin wadaan haddii lagu waraabiyey ow nadxin ama dhaan rati lasoo dhaaminayo ceel uu ka soo daldalayo biyo haddii lagu waraabiyey nisfulcushria ahaaday waa in cushurkii hadda aanu soo sheegnay niskiis boqol iyo labaatan koonbuu ahaa cushurku lixdan koon baa kugu waajibaya markaa leannu qarashka kaa baxay ayaa sharcigu nisbo ahaan kuu fiiriyey maadaama qarash uu kaa baxay oo beertii qarash aad ku waraabisay wa in suqiyad haddii la waraabiyey beertii biduulaabin wadaan aw nadxin ama dhaan haddii lagu waraabiyey nisfulcushri ayaa ahaad waa cushurka niskiisu faslun hada kani faasilun mid wax kala saaro fii curuudi tijaarati wuxuu u fasal yahay ganacsiga badeecadiisii iyo waxyaalaha ka waajibayay qaabka looga sakeynayo wa tuqawamu waa la qiimeeyaa curuudu tijaarati ganacsiga badeecadiisii cinda aakhiri اlxawli sanada aakhirkeeda agteedaa la qiimeeyaa bimaa iyo ladii kii ayaa lagu qiimeeyaa ushturiyat hiya badeecada bihi shayga lagu soo iibiyey wixii markii hore lagu soo iibinayay ayaa lagu qiimay sheekh raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay badeecada ganacsiga waa la qiimeynaa yani maxaa loo qiimeynaa xaqii masaakiintii ma gaartay in sake laga bixiyo mise ma gaarin hadday gaartayse qadarka masaakiinta u go-aya si loo ogaado aa loo qiimeynaa dukaankii aada lahayd baqaarkii aada lahayd sanadka marka aakhirkiisa la joogo ayaad qiimeynay ood xisaabinay bal waxa kuu saaran dukaanka ayaad fiirin bal inuu nisaab gaaray hadduu nisaab gaarana bal sanadkan inta masaakiinta iyo fuqarada xuquuqa oo dukaanka ay ku leeyihiin wuxuu yihi sheekhu bimaa iladii kiyaa lagu qiimeeyaa ushturiyad hiya badeecadii bihimaaga lagu soo iibiyey badeecada wixii lagu soo iibiyey markii hore ayaad ku qiimen haddii wixii lagu soo iibiyey markii hore waxaa loola jeedaa lacagta nooca ay aheedaa loola jeedaa lacagta nooca aheyd markii hore dukaanka haddaad badeecadiisu uu kugu soo galay badeecadani dollar dollaraad ugu dhufanaya hadhow masaakiinta xaqeedii dollaraad ku qiimeynay oo waxaad leedahay koombadan meeshan saaran oo caanuhu ay ku jiraan waa imisa dollaraad ku iibisay ku soo iibisay dollarkii haddana ku qiime loorkan burka ahe dukaanka maxaan kusoo iibiyey ma lacag soomaaliyaan kusoo iibiyey mise dollaran kusoo iibiyey dollar haddaad kusoo iibisay dollar ku qiimee lacag soomaali haddaad kusoo iibisay lacag soomaali jinay haddaad kusoo iibisay jinayhaad ku qiimayna yuuro haddaad kusoo iibisay yuuraad ku qiimayn wixii markii hore aad badeecada kusoo iibisay saasaa loola jeeda laakiin bimashturiyad bihi loolama jeedo macnaheedu ma aha badeecadan lafaheedii ayaad ku qiimaynaya loolama jeedo bimashturiyad bihi waxaa loola jeedaa yacni wixii lacagtii aad kusoo iibisay jinsiga ay ahayd hadday dollar ahayd dollaraad ku qiimeynay hadday yuuro ahayd yuuraad ku qiimeynay hadday jinayhi ahayd jinayhaad ku qiimeynay hadday birta etoobiya ahayd birtiyaad ku qiimeynay noocay ahayd lacagta saasaa loola jeeda laakiin marka adiga yani shaygan aada qiimeynaysid maalan loorkan burka ah ayaad rabtaa markii aakhir ulxowl sanadka aakhirkiisii dukaankii ama baqaarkii wixii saaraa ayaad mid mid u xisaabinay mid mid markaad u xisaabinaysid wixii adigu aada iibinaysay ayaad qiimaynay wixii adigu aada iibinaysay oo suuqa kan ugu sarreeyana aan ahayn kan ugu liitana aan ahayn wixii dhexdhexaadka maalan loorkan tusaale ahaan qofkii kuu timaada oo ku gorgoriya qofna waxaa laga yaabaa haddii suuqa uu ka joogo loorkani konton dollar uu ka joogo waxaa laga yaabaa qofkii kuu yimaada oo ishiisa aada miisaanto oo isleedahay qofkani beecay uu ku cusub yahay inaad tiraahdo waa lixdan dollar qofka aada xoogaa aad isleedahay suuqu ka warqabaana waxaa dhici karta inaad tidhaaho waa konton iyo shan qiimaha marka dhexdhexaadka muxuu noqonaa sida caadiga suuqa macruufka ka oo dadka looga iibiyo konton iyo shan kaasaad yani ku dhufsanay xisaabta mar walbaba kaasaad ku dhufsanay marka bimashturiyad bina waxaa loola jeedaa badeecadan lacagtu nooca ay ahayd ayaa loola jeedaa noocaasaad ku iibi wayukhriju wuxuu bixiyaa min daalika kaas madkuurka ah oo lasoo sheegayo badeecadii badeecadii qiimaheedii wuxuu ka bixiyaa rubuca alcushri toban meelood afar meeloodkooduu ka bixiyaa waa sida ilaahay u fududeeyey subxaana wa tacaala sharciga iyo zakada miqyaaskeeda iyo maqaadiirteedaba waa la fududeeyey waad qiimaysay markaad qiimaysay qiimihii kuu soo baxa toban meelood halkii meel halkaas meelaad waxaad usii jejebinaya afar meelood waa sidii aan dahabka kusoo marnay iyo fidada aan kusoo marnay afarti tobankii ad wax usii jejebine afar meelood usii kala jebin afartii aad hal xaba ka dhiibi kunkii oo dhan labaatan iyo shan dollar kunkii oo dhan labaatan iyo shan dollar ayaa ka waajibaya ood ka bixin wamaa iladii kii istukhrija huwa maaga laga soo saaray min macaadini dahabi dahabka godadkiisii iyo walfidati fidadii godadkeedii wixii laga soo saaray yukhraju waa la bixiyaa minhu maagaa xaggiisa rubuculcushriyaa fil xaali xaaladan laga bixiyaa ee xowl ma lala sugayo sanad masaladan masalo ka duwan weeye sakadii aan soo maraynay sanadtan lama sugayo fil xaali wey hadda isla markii milkigaaga soo gashay ayay rubuculcushri ka bixin masaladan sheekh wuxuu la jeedaa masalatu lmacaadin wey macaadin dahab walfida wamaa yaladii kii istukhrijahu maaga laga soo baxay min macaadini dahabi walfidati dahabka iyo fidada godadkeeda wixii lagala soo baxay godadka maxaa loola jeedaa macdintu waa meel ilaahay uu ku abuuray dahab iyo fida uu ku abuuray godad noocaasa iska jira adduunka godad noocaasa waxaa jira ilaahay dahab uu ku abuuray fida uu ku abuuray oo dadku ay ka raadsadaane ka qotaana jira sida loo qodayo loo qodayo dahabkiyaa lagu tegahay dahabkiyaa lala soo baxay wadamada qaaraa jira ilaahay uu ku beeray dahabkii uu ku beeray marka hadda qalab casriga la keenay oo meesha dahabka uu ka agdhow yahay oo dhan sheegahay oo dhahay intaasoo mitira dahabka uu ku jiraahay qodo marka meeshiyaa ilaahay ku waafajiyey dahabka aad ka qodanaysa dahabka meeshii markaad ka soo qodatay dahabaad ka heshay fidaad ka heshay rubculcushuraad ka bixinay toban meelood hal meel halkaas meelood afar qaybood u qaybina hal meelaad ka bixin fil xaali sanad maya sanad lalama sugo kan sanad macaadinta haddaad ka bixinay isla xaaladii ilaahay ku siiyey oo ilaahay kugu guuleeyo godkiisaad u qodaysay dahabi fida aad ka heshay rubculcushur aad ka bixin fil xaali wamaa alihii ladiki yuujadu huwa maaga la helo oo min arikaazi buugti jaahiliyada ah fa fiihi maagaa dhexdiisa alkhumusu shan meelood hal meel ayaa ahaaday masalada rikaaska rikaas waxaa loola jeedaa waa dafiinu اljaahiliyati qabla اlbicثa qabla bicثati rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam intaan rasuulkeena soo saarin salى اllahu alayh wasalam ka hor dadkii noolaan jiray oo jaahiliyada ah kaydad ay meel ku duugteen ayaa ilaahay ku waafajiyey ood heshay waxaa dafiinuuljaahiliyaha ah ood heshay shan meelood aad u qaybine shantaa meelood markaa u qaybisid hal meela masaakiinta iyo fuqarada hal meel ayaad siine masaakiintii iyo fuqaradii allah subxaanaه wa tacaala